meelahaas bay tusi lahaa aysan u dhicin dhibaatadii hore aysan dhicin insha allah hataa waxaan diyaarinay baabuurtii dadka lagu daanguray hataa waa diyaar ciidan amazon aa lagala hadlay wiil walaalaa lagala hadlay oo hadda kahor yani yili gurmudkaas qayb ka ahaayeen marka insha allah waa diyaarsana laakin waxaan rabaa intaysaba lasoo gaarin maadaama hadda calaamadii aan hayno oo weligii hadda todoba mitir hadda uu ku dhow yahay oo heerkii fataada uu ku dhow yahay hoosina ay socdaan oo cabsina laga qaba saacadaha soo socday daqiiqadaha soo socday inay dhici karta fataadii marka diyaar garow adagaan ku jirnaa gurmigaasna waxaa loo magacaa waxawaaye inay inay shaqada aan ku sheegay oo baaxadana inay qabtaan marka insha allah hadii la gurmad iyo wax walba diyaaraan lanahay marka hawshu way socotaa waxaan leeyahay marka anoo ka faa'idaysanayo xildhibaanada heer federaal ee kasoo jeeda deegaan doorashadooda ay tahay hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan waxaa looga fadhiyaa iyo wasiirada kasoo jeeda heer federaal ee deegaan doorashadooda ay tahay hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan iyo dowladaba in yacni dayacaadii hore iyo wixii hore aan aysan dhicin oo lasoo gurmado oo dadkii lasoo kaalmeeyo waxaan rajo fiican ka qabnaa dawladda uu madaxweynaha ka yahay mudane maxamed saad cabdillaahi farmaajo in gudood gaarahana uu ka yahay xasan cali khayre gudoomiyaha baarlamaankana maxamed sheekh ismaan mursal waxaan ka rajeyneynaa oo rajo fiican ka qabnaa in sanadkan reer hiiraan ay heli doonaan waxyaabihi uga baahan yihiin oo kaalinta kaga aadineed xagga dowladnimada ay kaga aadineed oo gurmadka ah annagana ka maamul ahaan iyo madaxweynaha hirshabeelle iyo ku-xigeenkaba annagana waxaan ku dadaali doonaa insha allah sidii dadkaas bixi lahaa iyo gobolka hiiraan gaar ahaan magaala madaxda beledin waa ku filan nahay ciidamadii markaas sugi lahay aagagaas marka aan kuu sheegay oo hadda aan geeni doono dadka oo cerdaala igu horeysana waa diyaarinay waa diyaarsan yihiin insha allah hadii la yidhaahdo marka insha allah waa ciidama marka ciidamadan kale laga xulay waayo oo aad loo xulay waayo waxaana ka dhigayna insha allah sida hadda la rajeynaayo qeybaha militarigo qeyb ah badiiskoo qeyb ah nabad sugidoo qeyb ah asluubtoo qeyb ah laga dhigi doonaa taasi aan marka ujeedadana ay tahay in amniga aad loo adkeeyo oo markaas aysan yani dhicin qalqal amni ama dhibaato aysan dhalaan kara uga imaanin ayaga madaxweyne dhibaata aysan ku imaanin isla markaasna insha allah hadii la yidhaahdo waxyaabaha akhlaaq xumadi iyo kursiga waxaa soo badan ay ka hortagaan amniga ayagaaba iskaleba shaqadooda waa ciidamadan inay kaalmayaan midda kale samafalkan in walaal yaar aho maandeedkooda markii la weydiiyo oo amazon kala weydiiyo duguutiyo caafimaad bixinayso daawa bixinayso raashin bixinayso biyo keenayso alii war maadeedka amazon kala weydiinaysa maadeedka maxay tahay waxaad qabanaysa markaas kada maadeedka duguutiya taas maadeedka kale amazon aan la wadaagnaa laakiin maadeedka duguuti waxa waaye inaan dadka aan kaalmayna marka taas waxa waaye hil walaalaaba diyaar noo ah oo hadda dadka kale ceer daani ay gaarkaas biyaha siiso iyadaa biyihii diyaarna ah iyadaa waxay diyaarnataa mas'uuliyiin inay wax ka dhisaan iyadaa waxay diyaarnataa dadkiina daad marka taas marka waxa waa hawlaha loo idmaday ay joogaan waaye marka insha allah dila ilaado annagoo haj kastoo aan ku filannahay reer hiiraana ciidanka aan ku filannahay haddana ciidamadaas waxay waa kaalmay noo yihiin insha allah diwaana la wargeliyo si aanay ugu iyo jawaabay kasoo bixiyeen in ay insha allah hawlaha noocaas oo kale ah